aan ku horeyne waxaa gobolada somalilan ka soconaya ololaha doorashooyinka baarlamaanka iyo kuwa degaanka kuwaas oo kuraasta qaar ay u taagan yihiin murashaxiin dumara wariyaha v o eda ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay qaar ka mid ah murashaxiinta haweenka ah ee degmooyinka gobolka awdal warbixintan ayuuna ka soo diray ololaha doorashooyinka golayaasha baarlamaanka iyo deegaanka ee somalilan oo ka bilaabmay guud ahaan degmooyinka gobolka awdal ayaa musharaxiinta tartamaya qaarkood ay yihiin haweenu tartamaya golaha deegaanka iyo baarlamaanka sahar cilmi maxamuud oo haweenkaasi ka mid ah una tartamaysa deegaanka degmada boorama ayaan dareenkeeda wax ka weydiiyey xilli ay ku sugnayd fakaaraha khayriyadda boorama oo isku soo baxay ka dhigayeen taageerayaasha xisbiga kulmiye oo ah midka ay ka sharaxan tahay maasha allah horta maanta farxad aad u weyn ayay tahay waayo waxa soo maray wakhti cidhiidriya oo adag oo adag baan ka soo baxay maanta waxaan aad ugu faraxsanahay taageerayaashaydii oo meesha mugiyo miisaanu yimiday oo aad u soo buuxiyey ummadda laftirkeeda deggan magaalada gaar ahaan haweenkaiyo dhallinyaradu waxay igu hambalyaynayaan inay codka isiiyaan inay i hiiliyaan inshaalla maanta dee farxaddayda lama soo koobi karo
runaantii iskugu soo sharaxday golaha deegaanka maadaama hooyo aad tahay degan magaalada boorama maasha allah waad mahadsantaha su-aal fiican waxaa horta igu kalifay kullay aqal markaynu eegaynu nidhaahno hooyaa qurxisoo nadiifisa dowladda hoose waxa weeyaan meeshii laga nadiifin lahaa degmada moorama ama laga horumarin lahaa hadday tahay qashinka hadday tahay laamiyada iyo hadday tahay horumarka kale waxbarashada caafimaadka siaa la ajligeed anigoo ah hooyo caafimaadka ka tirsanay oo ah ma umuliso anigoo ah hooyo beeraleya markii aan arkay horta qashinka yaalla dhibaatooyinka haweenka ku haysta suuqa dhexdooda dariiqa iyo cadceedda iyo ay jiifaan ay gawaaridu ku jiidho waxaan markaa is idhi wallaahi dumarka waad u hiilin lahayd haddii aad halkaa jirto cod intee leeg baad ka helaysaa haweenka magaalada boorama iyo degmadan lagaa dooranayo ku nool maxaad safarin u diraysaa waxa weeyaan horta muddooyinkii horena waxa la dooran jiray rag maasha allah dee waynu ognahay waxba waddanka kumay soo kordhin anigu waxaan isleahay haddii aad fartiinna igu hilisaan inaan wax badan oo maanta halkaa yaalla inaan bedeli doono biidnilaah
adoo ka mida taageerayaasha sahra ma taageeraysaan sahra oo ma soo saaraysaan maadaama aad tihiin haweenkii xisbiga magacaygu waa safiya cabdinuur waxaanan ahay garabka haweenka xisbiga kulmiye ee gobolka anuu walaashay sahra xisbiga ka wada shaqaynaynay dadkii soo halgamay xisbiga u soo shaqeeyaan ahayn aniga lafteeda waan sharaxnaa laakiin beelihii baan ku waaya labada reere ka soo jeedaa kala jaada lakli saaxiibadday baa heshay waan garab joogaa taageerayaal badanoo haweenana way haysataa dhallinyaray haysataa maanta ta dhacdayna tu laga sheekayn karaa maaha xisba kulmiye wuxuu tusay dhoolatukus ajaa'ib ayuu u tusay musharaxiinta taageerayaashooda ay muujiyeen waxaan la ilaawi karin weeyaan hambalyana waan u diraya musharaxiin taageerayaasha xisbiga kulmiye
cusmaan isku soo baxan xisbiga kulmihii sameeyey seed u aragtaa dareenka wakhtigan lagu jiro ololahan siyaasadda ee somalilan waxa weeyaan isku soo baxan iyo abaabulkan ama kambeynkan uu xisbigu sameeyey wabadi ku muujinayo cududiisa waxaana weeye koleyde tartankii guud baa lagu jiraayo xisbiyada oo golihii doorashadii isku sidkanayd ee golaha baarlamaanka iyo golaha degaankaa kolley tole waxa weeyaan anigu waxaan ahay kaadiriinta xisbiga waxaanu doonaynaa kolley inaynu guul ka gaadhno oo aannu qayb dhaxaadna ka qaadanno hadday noqoto maaragtay doorashada ee golaha baarlamaanka iyo degaankaba biidnillahi tacaala waxaanu ku rajo weynaa inaannu ka heli doonno qayb dhaxaadle haddii alla idhaaho ololayaasha doorashada ee ka bilaabmay guud ahaan somalilan ayaa wakhtigan ku soo beegmaya iyadoo uu jiro xanuunka covid islamarkaasina guud ahaan sanadkan uu ahaa midkii ugu badnaa dhimashada dadka sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee somalilan taasoo ay jiraan fariimaha wacyigelinta ee bulshada loogu sheegaya halista xanuunka koronavirus iyo inay ka digtoonaadaan waxaana ololayaasha hormoodka ah kana qayb qaadanaya madaxda u sarraysa saddexda xisbi musharaxiinta sharaxan iyo xubno ka mid a wasiirada xukuumadda talada haysa haashim sheekh cumar good v o e boorama